bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam abu dawuud raximah اllahu tacaala baabu الtashahudi baabu bayaani xukmi الtashahudi wa alfaadihi wa siyagihi tashahudka xukunkiisa caddayntiisiiba u baabyahay ataxiyaadka alfaaddiisa iyo siiqooyinkiisa caddaynteeda ayuu u baab yahay baabkan labadaas mas'alo uga hadlayaa xukunka tashahudka iyo siiqooyinka tashahudka uu leeyahay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay dhowr siiqa ayuu ka sheegi doonaa tashahud ibni mascuud iyo tashahud ibni cumar iyo tashahud abi muusa alashcari ayuu sheegi doonaa oo xusi doonaa ayb iyo xukunka uu tashahudku leeyahay xukunkiisa fiqiga ah ee ama yacnii inuu waajib yahay iyo in kale xukunkiisa fiqiga marka aan leenahay fadhiga kama wadno ee waxaan ka wadnaa akhrinta la akhrinayaba ataxiyaatu lilaahi ee la dhahayo qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala ahbaranaa yaxyaa can sulaymaan alacmash qaala xadaanii shaqiiq bnu salma can cabdillaahi bni mascuudin qaal sanadku marka sanad macruufa waaye musadad waa macruuf yaxyaa yaxya bnu saciidin alqaطaan sulaymaan alacmash waa sulaymaan bnu mehraan shaqiiq bnu salma abu waa'il kunyadiisa oo aad ugu magac dheeryahay abu waa'il shaqiiq ibnu salma can cabdillaahi bni mascuud waa saaxibi rasuulillaahi sala allahu calayh waalihi wasalam qaala waxa uu yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa jalasnaa haddaan fadhiisanno maca rasuulillahi sal lla ly slam rasuulka maciisa aan la fadhiisanno fi salaati salaadda dhexdeeda waa waqhtiga atixaadka la akhrinayee qulnaa waxaanu dhihi jirnay asalaamu assalaamu cala allaahi qabla cibaadihi assalaamu salaan cala allaahi alla korkiisa ha ahaato qabla cibaadihi addoommadiisa ka hor assalaamu calaa fulaanin wa fulaan hebel iyo hebel nabadgelyada alle korkooda ha ahaato ama ilaahay ha dhowro ayb hebel iyo hebelkan marka hadda xadiidka uu sidaan mubhamka uga dhigay ibnu maajah riwaayadiisa waxay leedahay yacnuuna almalaa'ika yacnuuna almalaa'ika bay u jeedeen ismaaciili mustakhrajkiisa bukhaariga wuxuu isagu wariyey fanacudu اlmalaa'ikata malaa'igtan tirin jirnay riwaayo kalena waxay leedahay fanacudu min almalaa'ikati maa shaa allah malaa'igtan tirtirin jirnayoo marka inta ilaahay doono yacni assalaamu calaa jibriil assalaamu calaa mikaa'iil saasay dhihi jireen fulaan iyo fulaankan saas xaafidku sidaasuu yidhi faqaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa taquuluu ha dhihinnina assalaamu cala allaahi allaha salaamkaa ilaahay korkiisa ha ahaado sidaa ha dhihinnina maxaa yeele fa ina allaha alla huwa asalaamu isagaaba salaam ah alla isaga ayaaba assalaam oo ceeb ka saliim ah oo addoommadiisana nabadgeliyo marka isagii inaad yacnii nabadgelyo u weydiisaan ha yeelina sidaas walaakin idaa jalasa axadukum midkiin haddii uu fadhiistase falyaqul ha yidhaahdo ataxiyaatu lilaahi ilaa aakhirihi midkiin haddii uu fadhiisto falyaqul ha yidhaahdo falyaqul marka waxaa laga qaadanaya tashahudkan in la akhriyaa inay waajib tahay oo arkaanta salaadda ay ka mid tahay maxaa yeelay lafdi waa xadiid qowli ah amaruu ku yimid amarkana nebiga saarif inuu helo ma ahane sidiisa kale waa inuu marka salaadda waajibaadkeeda waaweyn inuu ka mid yahay salaadda waajibaadkeeda waa weynna arkaan walidaalika marka falyaqul waxaa loo deliishanayaa ataxiyaadku in akhrintiisu inay rukni ay tahay qofkeeda macduura ma ahan oon garanaynin oo marka isagu inuu fataqu llaha ma stadactum laakiin qofka yaqaan hadduu ka tago oo aanu akhrinino iska fadhiisto sidaana uu ku salaamo noqsado salaaddiisa waxba kama jiraan siday culummadu u badan yihiin ibnu mascuud laftirkiisaaba ka cabirayba inuu farad yahay oo daaraqudni baa wuxuu wariyey can ibni mascuud kunnaa laa nadrii maa naquulu ayb qabla an yufrada alaynaa ataxiyatu qabla an yufrada calayna atashahudu tashahudka iyo taxiyaadka intaanna lagu farad yeelin ka hor ma aanan garanaynin waxa aan dhahno yacnii waxaan ku qowlno oon dhahno ma aanan garanaynin intaanna lagu soo farad yeelin tashahudka tashahudku marka qabla an yufrada ayuu cabira inuu farad yahayo rukni uu yahay ataxiyaadku ibnu mascuud laftirkiisa hadalkiisaas waa nas buu ku yahay falyaqul ha yidhaahdo altaxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu aلsalaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllaahi wbarakaatuh aلsalaamu calayna wcalى cibaadi اllaahi الصaalixiin aلtaxiyaatu salaanyaalo ama weynaan aafaad iyo nuqsaan oo laga nabad galo lilaahi allay u sugnaatay intaba macno waa lagu macneeyaa nuqsaan laga nabad galo salaan weynaan lilaahi allay u sugnaatay waasalawaatu salaadyaalo asalawaat marka waxaa loo jeedaa shanta salaadood waa la yidhi wa qiila maa huwa acamu min dalika oo addacawaad baa laga wadaa ducooyinka ayb waaطayibaatu hadallada wan wanaagsan ee alle in lagu ammaano alle mooyaane cidhadallada wan wanaagsan ee ammaanta ah alle oo keliya unbay u sugnaadeen isaga in lagu ammaano yaa yacnii iska leh oo u qalmo ayb marka altaxiyaatu waa jamcu taxiyatin wahuwa salaam waqiila alcadama waqiila asalaamatu min alaafaati waاlnaqsi waasalawaatu asalawaat alkhams waqiila maa huwa acamu min dalika oo waxaa la yidhi ducooyinka iyo salaado oo dhanba ama sunna iyo farad waxay doonayaanba ha ahaadaane waayibaatuna maa daaba min alkalaam waa warka wanaagsan waay ee ammaanta ah kulli ilaahay baa iska leh intaasoo dhan assalaamu calayka ayuha الnabiyu nebiguu salaamayaa marka qofka salaamtaanna nebiga waa laga gaarsiina sida axaadiidka qaar ay tilmaamayaan assalaamu nabadgelyo calayka adiga korkaaga ha aata ayuha الnebiyu nebigaanow nebigaanow salaam korkaaga ha aata iyo nabadgelyo waraxmatullaahi ilaahay naxariistiisa iyo barakaatuhu iyo barakooyinkiisa korkaaga ha ahaadaan bukhaari kitaabulisti'daan wuxuu ku soo saaray riwaayo tusayso markii nebigu uu dhintay inay assalaamu calaykadan saxaabadu ay inta daayeen ay yidhaahdeen assalaamu cala alnebiyi oo kale inay ka dhigeen xadiid marka sidaa ishaarayuu sheegay ee abuu cawaana saxiixiisana waa lagu wariyey xadiidkaas ayb oo assalaamu calayka meesha markuu nebigu dhintay ibnu mascuud iyo caaisha iyo waxay warinayaan falammaa qubida rasuulullahi sal ll slam nebiga markii la oofsaday qulnaa waxaan dhahnay assalaamu cala alnebiyi meeshaa marka ayb bacd alculamaana waxay yidhaahdaan meeshaa marka assalaamu cala alnebiyida ah waxay ku xidhaan hadday sugnaatay oo riwaayaadkaas riwaayaad saxiixa ay yihiin subki oo kale wuxuu leeyahay in la yidhaahdaa waa waxay tusaysaa in la dhihi karo sidaas ayb ibnu xajar marka fatxulbaariga wuxuu yidhi qad saxa bilaa raybin way ansaxday uu yidhi marka shakila'aan oo assalaamu cala alnebiy iyo assalaamu calayka kii la doonaa la dhihi karaa marka riwaayo waxaa jirta ibnu mascuud cabdullaahi binu cabbaas uu leeyahay markii nebiga uu dhinto assalaamu cala alnebiyi yaa la dhahayaa markaasuu ibnu mascuud yidhi maya amaa ana anigu ka zuuli maayo sidii nebiga aan ka maqlay oo uu igu baray un inaan dhaho riwaayadaa laakiin inqidaacaa ku jiro waxaa ibnu mascuud ka warinaayo wiilkiisa oo macruufo abi cubayd abuu cubayd can abiihi marka waa abuu cubayd lam yasmac min abiihi oo sinu tamyiis maba ku soo gaarin isagoo wax kala garan kara aabbihiis ma soo gaarin ayb marka riwaayada ibnu mascuud ka ansaxday middaan waaye oo ah in la dhihi karo assalaamu cala alnebiy loo bedeli karo saxaabadii marka hadday sidaan yidhaahdeen maahan inay diinta iska bedelayaane kolley nebiga unbay fasax uga haystaan ila maxaa yaele arrintan oo kale arrin tawqiifi ah waaye arrin oo yacnii ijtihaad ah oo ijtihaad boos uga furan yahay ma aha marka qofka hadduu yidhaahdo assalaamu calayka iyo hadduu yidhahdo assalaamu cala alnebiy labadaba marka waxaa weeyaan wax dhibaataa malan waa leeyahay السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباad اللhi الصاaلحيiن السلام علينا allah سلاaمka anaga hana xifdiyo yعnii korkeenna ha ahaado وعalىa cibaadالlaahi addoommada alle korkooda ha ahaado oo alla ha xifdiyo addoommadii dee الصاaلixiina susuubanaa fainakum idinku idaa qultum daalika haddaad sidaa tidhaahdaan asaaba kulla cabdin addoon kastay asiibaysaa saalixun oo suuban fi samaa'i samada dhexdeeda ah waalardi dhulka dhexdiisa ah ow amase bayna asamaa'i waalardi dhulka ee cirka u dhaxeeya yacnii haddaad sidaa tidhaahdaan intan waa jumla muctarida haddaad sidan tidhaahdaan addoon kastaoo dhulka iyo cirka iyo inta u dhaxaysa joogo saalixa way gaaraysaa waay ducadiinnan kadib uu soo laabtay marka atixyaadkiiba ku soo noqday haddana ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu ashhadu waxaan qirayaa oon markhaati kaaan ogahay an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila allah mooyaane wa ashhadu anna muxamadan waxaan qirayaa muxamed cabduhu alla addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu inuu yahay ayb atixiyaadku marka atashahudaa la yidhaha tashahud meesha looga keenayba meeshaan waa marka ayb oo lafdu shahaada ayaa ku jirto ayb intanowna ku dhammaadaa ataxiyaadka ataxiyaad marka la yidhaha wuxuu ku eg yahay intaan tashahudka intaan marka waxaa ka dambeeya salliga nebiga salliga nebiga isaga tashahudka kuma dhex jiro waa rukni gooni ah waay oo arkaanta salaadda ka mida qofku waa fadhiisanayaa waa rukni waa ataxiyaadsanaa waa rukni ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu allaahuma salli calaa muxamadinta baabka soo socda uu ka dhigi doono abu daa'uud waa rukni kale waayo asalaatu cala اnebiyi baa layidhaha salliga nebiga lagu salliyaa ayb marka wuxuu yidhi uma intaa dabadeed liyatakhayar ha doorto axadukum midkiin min adducaa'i ducada acjabuhu midda loogu jacayl badan yahay ilayhi isaga xaggiisa fayadcuu bihi ha kuwa uu ku ducaysanayaa markaa fayadcuu markaasu ugu ducaysto bihi kaas fayadcuwa hahay fayadcuwa soo ugu ducaysto bihi kaas ayb oo sidaa marka ha yeelo waay fa-da marka sababiyo waay marka an mudmara bacdaha iyo ficilka nasbinaysa ayb halkaa marka amarkaas iyoyna cuskanaysaa uma liyatakhayar axadukum min adducaa'i acjabuhu ayb uma liyatakhayar ha doorto min adducaa'i axadukum midkiin min adducaa'i ducada xaggeeda acjabahu midda loogu jacaylka badan yahay ileyhi isaga xaggiisa fayadcuwa bihi markaasu ugu ducaysto saahayayb xadiidkan bukhaariyo muslim baa wariyeen qaybtan dambe marka waxaa laga qaadanayaa tashahudkan hadda ibnu mascuud hadda intan unbuu sheegay xadiidkiisa waxaa laga qaadanaya marka atixiyaadka hore ayaadka dambaad isaga waxaa weeyaan laba salaaddu hadday laba atixiyaad leedahay oo atixiyaad hore uu jiro intee lagu gaabsanaa marka intana mase ayb waxay leeyihiin marka culammada qaarkood say u badan yihiinna culummada waaye atixiyaadka koowaad in intaan un lagu gaabsado ee salliga atixiyaadka dambaa iska leh oo rukni uu ku yahay salaadda ayb laakiin atixiyaadka hore waa sunna qofka inuu salliga ku daro laakiin maahan yacnii waajib ama rugni iyo waxaa ma ahan kan dambuu ku yahay nacam nebiga calayhi salaatu wasalaam mar salaatuleyl isagoo tukanayo waxaa laga arkay isagoo atixiyaadkii hore salliga inta ku akrinaayo ku ducaysanayo xadiidkaas marka ibnu rajab iyo wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaa libayaani iljawaaz ee sunno oo mutabaca oo mudaridaan mar walba soconaysa maahane atixiyaadka koowaad xataa marmar in lagu ducaysan karo axyaanan saasay tuseen laakiin sida badan nebiga atixiyaadka hore ma ku daahi jirin ayb markiiba waa laga gara jiray kan dambaa marka salliga iyo adkaarta dambe iyo iska leh ayb uma liyatakhayar axadukum min adducaa'ina salligu ku hormaraa sida axaadiidta qaar ay tilmaameen tashahudkan marka waxaa la yidhaha tashahud ibni mascuud kanuu u hormariyey alimaam abu daawuud maxaa yeelay atixiyaadyadu midkan ibnu mascuud iyo midka ibnu cumar iyo midka abuu muusa alashcari iyo midka cumar bnuulkhadaab iyo way badan yihiin mid kastoo nebiga ka sugnaadayna in lagu atixiyaadsadaa waa bannaan tahay waana sunno in laysku dhex qasaa oo laysku dhex daraana ma bannaana maxaa yeelay siiqo oo waxaa ka soo baxaysa jacbur ah oo nebigu uusan la imaanin inaad isku dhex dardarta ma aha kan ku ataxiyaadso ama kan ku ataxiyaadso ama kan ku ataxiyaadso ayb imaamu shaafici isaga wuxuu qaatay tashahud ibni cabbaas oo ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilaahi oo muslimaa werinayay marka kaas waa saxiix kaasuu qaatay marka wuxuuna u qaatay alfaadda badan oo ku jirta darkeed laakiin akaru ahlilcilmi tashahudka ibnu mascuuda xoog badan bay dhahaan yacni isagaa afdal ah kulligood waa wada saxsan yihiin laakiin kana afdal oo horeeyo sababtoo ah waxay dhaheen midkan waxaa laga faa'iidaysanayaa waaw ayuu iskula cadcadfay altaxiyaatu lilaahi waasalawaatu waaطayibaatu marka mid walbaa midka ka dambeeya kan hore sifo uma aha macno hor lahaa laga faa'iidaysanaya ila waawa cadafku muqaayaro iyo yacnii wuxuu faa'iideynaya ayb laakiin kuwan kale waxaad mooddaa inay sifaad isu yihiinba altaxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu ayibaatu yacnii waxaa weeyaan marka macaani badan sida kan looga kororsanayo ma looga qaadanayo qolana marka macaaniday fiiriyeen qolana alfaadda culamada marka alimaamu shaafici marka alfaaddu fiiriyey maxaa yaele alfaadda kullama ay badan tahay ajar dheeraaday leedahay ayb calaa kullin labada waa iska bannaan yihiin kanay laakiin culummadu aad ugu badan yihiin midkan weliba haddana miisada uu leeyahay waxaa ka mida bukhaari iyo muslim labaduba way soo saareen laakiin midkan ibnu cabbaas muslim keliyaa wariyey tashahudka marka ibnu mascuud waa kaasaa qaala xadaanaa tamiimu bnu lmuntasir wa huwa tamiimu bnu lmuntasir ibni tamiim ibni salt alwaasiطi ثiqة daabit akhraja lahu abu daawuud wالnasaئiyu wbnu maaja qaala anba'naa isxaaq qaala waxa uu yidhi marka anba'naa isxaaqu yacni bna yuusuf isxaaq bnu yuusuf ibni mirdaas almakhzuumi alwaasiطiy almacruuf biاlأsraq isxaaq alasraqa la yidhaahdaa hiqat akhraja lahu اljamaaca can shariikin shariik bni cabdillaahi الnakhaci saduuqun sayiءu اlxifdi can abi isxaaq abu isxaaq camr bni cabdillahi alhamdani abu isxaaq الsabiici can abi اlaxwas abi isxaaq macruuf can abi اlaxwas cawf bnu malik ibni nadla aljushami hiqat qutila fii wilaayat اlxajaaj fi اlciraaq أkرج lh الbخhariيu في الأdب المفrد وmسلم وأصxaabu الsuنن الأربcة can cabdالlaahi huwa بن mascuud qaala waxau yidhi kunaa waxaanu ahayn laa nadri inaanan ogayn maa naquulu waxaan dhahayno إidaa jelasnaa haddaan fadhiisanno fi salaati salaada dhexdeeda وakaana rasuulu الlahi salى الlahu عalيه alي wsلم rasuulka ilaahay wuxuu ahaa qad cullima mid wax la baray oo ilaahay agtiisa wax laga baray qad cullima saasaa loo dabdiyey waa cayn godan laam hoos dhiganaa ka dambeeya oo shidan cullima wa kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuxuu aha sala allahu calayh ali wasalam qad cullima mid la baray oo la barbarayoo wixii uu u baahan yahaa la baray oo salaada ku saabsan allah barayo fadakara naxwahu kii horoo kaloo sheegay qaala shariikun wa akhbaranaa jaamic yacni bna shadaad waa jaamic bnu shadaad abuu sakhrata alkuufi hiqatun akhraja lahu asxaabu alkutub asita can abi waa'il shaqiiq bnu salama can cabdillaahi bimilihi kanoo kale qaala waxau yidhi wa kaana yucallimunaa nebigu wuxuu ahaa inuuna barayo kelimaatin kelmado walam yakun mana aanu ahayn yucallimunaahunna inuuna baraayo kamaa sidii yucallimuna tashahudda ataxiyaadka uu noo barayoo kale rasuulka kelimaad buuna bari jiray laakiin sida ataxiyaadka uusan noo bari jirin allaahuma alif bayna quluubina waaslix daata baynina kelimaadka kowa waa marka allaahuma yaa allaahu allow allif isudun bayna quluubina quluubteenna dhexdeeda wa aslix hagaaji daata baynina yacnii dhexdeenna xiriirka ah ilaahu hagaaji wahdinaa naanuuni subula asalaami jidka toosan wanajinaa naga kori min adulumaati mugdiyaal naga soo kori xaggeeda ila nuuri noo soo badbaadiya noo soo kori wajannibnaa naga dheeree alfawaaxisha dunuubta foosha xub maa dahara minhaa wamaa batan kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonba wabaarik lanaa ilaahu noo barakay fii asmaacinaa maqalladeenna wa absaarinaa aragyadeenna wa quluubinaa quluubteenna wa aswaajinaa xaasaskeenna wa duriyaatinaa ubadkeenna watub calaynaa inaka anta atawaabu اraxiim wajcalnaa ilaahu naga yeel shaakiriina linicmatika nicmadaada kuwa ku shukriyo muhniina bihaa kugu ammaano yani kuwa adiga ku ammaano nicmadaada kugu ammaano qaabiliihaa kuwa aqbalo nicmadaada ayb wa atimahaa ilaahu dhammaystir calaynaa korkayaga ku dhammaystir qaabiliihaa yacnii kuwa aqbalo ayb ay calaa nacti اlqabuul wayaan iyo wasfi الridaa bacdu nusakh waxay qorayaan qaa'iliihaa ayb nusakhda qaar baa marka waxay iyagu dhigayaan qaa'iliihaa ayb qaarna qaabiliihaa bay dhigeen qaa'iliihaa kuwa yidhaahdo nicmadaada sheegsheego wa atimahaa ilaahu dhammaystir calaynaa korkayaga ku dhammaystir sidaasaa marka uu yidhi xadiidkan marka dacfi baa ku jiro oo sanadkiisa waxaa ku jiro shariik ibn cabdillaahi nakhaci ayaa la gooni noqday ayb marka sidaasaa xadiidku marka dacfi ugu jiraa kii hore waa ku jiray laakiin kii hore riwaayaad kaloo cuskana qaala xadaanaa cabdاllahi bn mxamed annufayliyu qaala akhbaranaa hayr zuhayr bnu mucaawiyata aljucfi qaala akhbarana alxasanu bnu اlxur alxasanu bn اlxur bn اlxakm aljucfi aw الnakhaci alkuufi abu muxamed hiqat faadil akhraja lahu abu daawuud wالnasaa'iyu can alqaasim bni mukhaymira alqaasim bnu mukhaymira abu curwata alhamdani hiqat faadil akhraja lahu اlbukhaariyu tacliiqan wamuslimu wاlarbaca qaala waxa uu yidhi akhada calqamatu calqama wuxuu qabtay biyadii gacantayda faxadaanii wuxuu ii sheegay ana cabdallaahi bna mascuudin akhada biyadihi cabdullaahi bn mascuud inuu gacanta calqamo qabtay wa anna rasuula allahi sal ly slam rasuulkana akhada inuu qabtay biyadi cabdilaahi cabdillahi bn mascuud gacantiisa facallamahu tashahuda taxyaadkiibuu baray fi salaati salaada dhexdeeda fadakara wuxuu sheegay midla ducaa'i xadiidi acmash oo kale xadiidkii hore acmash ducadiisiioo kale yacnii wixii uu yidhioo kale markaa dabadeed buu yidhi idaa qulta haadaa haddaad sidan dhahdo ow qadayta haadaa kan aad dhammayso faqad qadayta salaataka salaadaadii waa gudatay in shi'ta haddaad doonto an taquuma inaad iska istaagtid faqum istaag wain shi'ta haddaad doonto an taqcuda inaad fadhiisatana faqcud iska fadhiiso hadalkan marka idaa qultadan dambe waa min kalaami ibni mascuud waaye min kalaami nebiyi ma aha sida ay tilmaamayaan daara quطni iyo abu caliyin الnaysaabuuri alxaafid iyo bayhaqi iyo khatiibulbaqdaadi iyo kayrkood oo xufaadda ka mida sida ay qarireen hadalkan waa min kalaami ibni mascuud laa min kalaami الnebiy sal l slm xanafiyadana warkan waxay u deliishadaan salaamo naqsigu inuusan rukni ahayn waajibna inuunan ahayn mar haddaad iyo salliga inuunan waajib ahayn marna haddaad ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluhu ku geyso hadaarad iska istaago iska tagno sidaasay dhahayaan oo salliga iyo salaamo noqsiga iyo waxaasoo dhan arkaan ma ahanay leeyihiin laakiin inay arkaan yihiin waxaa tusaya xadiidkii nebiga uu yidhi miftaaxu salaati اduhuur wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa looga baxaa oo looga xalaal noqdaa salaamo noqsi adoo salaamo noqsanin salaad kama baxin iyo cabdullaahi bn mascuud laftirkiisa ayaa waxaa laga hayaaba inuu yidhi miftaaxu salaati اtakbiir wainqidaa'uhaa atasliimu wuxuu yidhi salaadda furaheedu waa allahu akbar salaadda dhammaadkeeduna waa assalaamu calaykum waraxmat اllah ayb wuxuu yidhi marka wainqidaa'uha atasliimu idaa sallama اlimaamu faqum in shiئta idaa sallama alimaamu imaamka haddii uu salaamo noqsado markaas oo adna aad salaamo noqsato faqum in shi'ta haddaad doonto iska kac ayb bayhaqi wuxuu leeyahy marka hada aharun saxiix sida ibnu rajab fatxulbaariga uu ku sheegay ayb marka kuufiyiinta hadda ibnu mascuud laftirkiisa yaaba loo deliishanaya ayb ilaa hadda ibnu mascuud idaa qulta hada aw qadayta hada isagaa yidhi halkanna isagaa yidhi salaadda waxay ku dhammaataa salaamo noqsi marka tan in la tawjiihiyo waay marka waxaa lagu tawjiihinaya waxay tahay haddaad sidaa tiraadid idaa qulta haada aw qadayta haada haddaa intaad gudatid faqad qadayta waad gudatay mucdama salaatika salaadaada intii ugu badnayday ataxiyaadkii waa gudatay ee salliga iyo salaamo noqsiga la imaan waay markaa ayb khadaabina marka shaarixan laftirkiisa wuu ishaaray in marka sidan ay wararkan hadalladan ku jiro qaala xadaanaa nasr bnu caliyin wahuwa nasr bnu caliy bni nasr bni caliyin aljahdamiy wa huwa hiqatun marar badanna waana soo maray qaala xadaanii abi huwa caliy bnu nasr bni nasr aljahdami qaala akhbaranaa shucba can abi bishir ninkan marka abu bishir jacfar ibnu iyaasa leraa magaciisa jacfar ibnu iyaas ibni abi waxshiya alyashkuri hiqatun min ahbat اnnaasi fii saciid ibni jubayr marka saciid ibni jubayr laga warinayo ninka u haysta waa wadacafahu shucbatu fii xabiib ibni saalim wa fii mujaahid shucba ninkan waa daciifiyey markuu ka warinayo xabiib ibni saalim iyo mujaahid hadda riwaayadiisan mujaahiduu ka warinayo laakiin ibnu xajar tahdiibu tahdiibka wuxuu yidhaahdaa shucba wuxuu yidhi lam yasmac min mujaahid lam yasmac min mujaahidin mujaahidka ma aanu maqlanin laakiin riwaayadan hadda abu daawuud waxay tilmaamaysaa inuu ka maqlay mujaahid maxaa yeele bilafdi samaacu uga warina oo wuxuu leeyahay can abi bishrin qaala samictu mujaahidan yuxadiu ayb ninkan isagu mudlisna ma lagu sheegino waa nin iqa ah tadliisna laguma sheegin marka hadduu leeyahay samictu mujaahidan de markaa samaaciisu waa ansaxay soo ma garanin halkaa marka shucbana marka sida uu ku haystaa waxay tahay lam yasmac min mujaahidin saasoo kale tahdiibka uu leeyahay ayb lam yasmac min mujaahidin shay-an buu leeyahay laakiin hadda waa kan waa inuu ka maqlay riwaayadan can hadday meeshan ahaan lahayd ixtimaalaa geli lahay laakiin samictu buuba leeyahay markaa samictu haddii uu dhahayo beenna uu sheegayo kadaab uu noqon lahay iqamaba noqon lahaynba soo ma fahmin ayb ayb wakaana wuxuu ahaa marka wakaana saajidan khalfa almaqaami xiina maata saasuu yidha markuu dhimanayo marka maqaamu ibraahimka gadaashiisa yuu ku sujuudsanaa ayb nam qaala samictu mujaahidan yuxadiثu can ibni cumara can rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه wali wasalama fi اtashahudi ataxiyaadkii waxaan ka maqlay nebiga isagoo dhahay ataxiyaatu lilahi الsalawaatu الطayibaatu waaw male sooma jeedid kana التحyaaت للh الصلawaaت الطيبaaت السلاaم عaليka أyهa النبي ورaحmaة اللahi وbaرakaaته isagii maxay ku kala duwan yihiin kii iبن mascuud والصلawaaت والطayibaat yuu ahaa kan iبن mascuud السلاaم عaليka أyهa النبي ورaحmaة اللahi وbaرakaaته qaala wuxuu yidhi muجaahiد qaala بن cmر iبن cmر wuxuu yidhi zidtu فيiha waxaan ku ziyaadiyey وbarakaaته ayb aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh baan ku ziyaadiyu leeyahy aلsalaamu عalayna wcalى cibaadi اllahi الصaaliqiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah qaala bnu cumar wuxuu yidhi zidtu fiiha waxaan ku daray waxdahu laa shariika lahu ya zidtu waay zidtu waay zidta ma aha zidtu waxaan ku daray fiiha iyada waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu marka zidtu markuu leeyahy ibnu cumar maysaa iska ziyaadiyey maya shuraaxdu waxay leeyihiin xadiidka qaybna nebigu toos uga maqlay qaybna waasita saxaabi kale ayuu can dariiqi saxaabiyin aakhar ayay nebiga uga soo gaartay marka markuu leeyahay zidtu wixii buu goynayaa marka macana waasitadiiba aanu sheegin marka wuxuu leeyahy waxaan ku ziyaadiyey aniga marka meel kaleu ka soo maqlay intan waxdahu laa shariika lahudan maahan marka taxiyaadku wax iska ijtihaad aqbalayo wax laysaga dardara ma aha ayb oo shaarixanna wuxuu leeyahy habatat ziyaadatu barakaatuhu fi saxiixayn iyo wagayrihimaa marfuucatan iyadoo weliba marfuuca ah ayb ziyaadada kalena wuxuu yidhi hadihi ziyaadatu ayضa habatat fii xadiidi abi muusa cinda muslim waa ka xadiid kaley ku sugan tahay oo muslim oo werinayo ziyaado marka min cindii isaga keenaya ma aha ayb tanna marka waa tashahud ibni cumar waa qaala xadaanaa camru bnu cawn wa huwa alwaasiطi hiqaة habtun akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita qaala anba'ana abu cawaana huwa alwadaaxu bnu cabdillaahi اlyashkuri can qataada xa waanba'anaa axmed bnu xambal qaala ahbaranaa yaxya bnu saciid qaala ahbaranaa hishaamu can qataada hishaamkan ibn abi cabdillaahi dastuwaa'i can qataada can yuunusa bni jubayrin yuunus bnu jubayr abu hallaab ayaa la yidhaha abu hallaab albasri ثiqة أkhraجa lahu aljamاعة can xiطاana bni cabdillaahi الraqaashiy xiطaan bni cabdillaahi الraqaashi albصri ثiqaة أkhraجa lahu muslim wa asxaabu sunan الأrbacة qaala wuxuu yidhi sallaa binaa abuu muusa alashcariy ayaana tujiyey sallaa binaa waxaana tujiyey abuu muusa alashcariyu falamaa jalasa markuu fadhiistay fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeeda markuu fadhiistay qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alqowmi qowmkii ka mida isagoo salaaddii ku jira dabcan ayaa waxa uu yidhi uqirat الsalaatu biاlbiri wاzakaa uqirat الsalaatu salaaddii dhexdeedii waxaa lagu sugay oo lala xidhiiriyey bilbiri khayr iyo fadli wasakaati iyo dhahaaro dunuub layska nadiifiyo salaadda yacni waxaa la xidhiirto dembi dhaqid iyo waxaa la xidhiirto khayr iyo ixsaan falama infatala abuu muusa abuu muusa markuu gaddoomay aqbala cala alqowmi qoladii buu ku jeestay faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineeba alqaa'ilu kii yidhi uu ahaa kelimata kada wakada kelimaddii eblaaye eblaaye faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineeba alqaa'ilu ay huwa alqaa'ilu midka yidhi ah kelimata kada wakada kelimadda eblaaye eblaaye kee idinka idinka midoo yidhi sidaas qaala waxa uu yidhi faarama alqowmu faarama way aamuseen alqowmu qoladii way iska aamuseen qaala wuxuu yidhi ayukum ulqaa'ilu kelimata kada wakada qaala faarama alqowmu qaala wuxuu yidhi falacallaka yaa xiaanu anta qultaha falacallaka waxaa laga yaabaa yaa xiaanu xiaanow anta qultahaa inaa adiga tiri qaala waxa uu yidhi maa qultuhaa ma aanan dhihin walaqad rahibtu waxaan ka cabsaday buu yidhi an tabkacanii inaa i kor saartid bihaa kelmaddaa inaa i kor saartid ayb ay an tadaca haadihi اlkalima calaya kelmaddan in aniga dul saartaan ka baqay buu yidhi ayb sidaas sidaasaan marka ka baqay waxaa kaloo la yidhi yani inaad igu eedayso taana waa lagu macnay an tuwabbiqanii inaad igu haydaarayso a igu ceebaysaan ka baqay bihaa bilkelimati kelmadda faqaala lahu rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alqowmi dadkii ka mida ana qultuhaa anaa idhi wmaa aradtu bihaa mana kala jeedin ila alkhayra khayr maaha wax kale faqaala abuu muusa abuu muusa waxa uu yidhi amaa taclamuuna war miyaydnan garanaynin kayfa taquuluuna sidaad dhahaysaan fii salaatikum salaaddiinna dhexdeeda salaaddiinna waxa aa ku akhrinaysaan miyaydnan garanaynin yidhi waxaa ku dhahaysaan yanii qof walbaa salaadda waxuu raba inuu isaga yidhaahda ma ahan macnaha ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka khadabanaa waa noo qudbo akhriyey facallamanaa wouna baray wa bayana lanaa wuxuu noo caddeeyey sunnatanaa sunnadeenna wa callamanaa wuxuuna baray salaatanaa salaadeenna faqaala wuxuu yidhi idaa sallaytum hadaad tukanaysaan faaqiimuu sufuufakum sufuuftiinna toosiya uma liya'umakum ha idiin imaam noqdo axadukum midkiin faidaa kabara hadduu allahu akbar yidhaha fakabiruu waidaa qara'a hadduu akhriyo hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin faquuluu aamiin sidaa dhaha oo yuujibkum ullahu alla idin ajiibaya markaas sidaa dhaha alla wuu idin ajiibayaa waidaa kabara hadduu allahu akbar yidhaahdo warakaca ou rukuuco fakabiruu kibaarta warkacuu rukuuca fa ina alimaama imaamka yarkacu wou rukuucayaa qablakum hortiin hortiinuu imaamka rukuucayaa wayarfacu wou soo kor noqonayaa qablakum idinka hortiinna madaxuu kor u soo qaadayaa qaala rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxauu yidhi fatilka taas ishaarada marka waxay ku dhacaysaa horumaridda uu imaamka idinkala horumaraayo rukuucda iyo ictidaalka taas bitilka ay muqaabalatun mid lagu muqaabalaynayo waay laga hor jeedinayo bitilka middan oo idinka aa uga dambaynaysaan yacnii intuu idinkaga hormaray waa uga dambaynaysaan waa idinka xaggaasay ka gudan tahay macnuhu marka waxaa weeyaan imaamku markuu allahu akbar yidhaaha rukuucda waa kaaga hormara adiga kadibkiisaa rukuucaysaa ka horumariddaas marka waxaa lagu muqaabalaynayaa uga dambaynta ah adiga uga dambaynaysa ila isaga kaa soo kor qaadaya madax madaxi buu kaa soo kor qaadaya waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu allaahuma rabbana laka alxamdu sidaas dhaha yasmacu allaahu alla wou ajiibayaa lakum idinka waa idin ajiibayaa faina allaha caza wajalla maxaa yeelay ilaahay qaala calaa lisaani nebiyi sal ll cl slam nebigiisa carabkiisa ayuu wuxuu ku yidhi samica allaahu liman xamidah alle yacnii nebigiisa carabkiisa ayuu waxa uu ku yidhi samica allahu liman xamidah ayb marka alla waa idin ajiy hadduu nebigii sidaa idin yidhaahda idinkana rabbanaa walaka alxamdu dhahdaan waa laidin ajiiba ile nebigu muxuu leeyahay ilaahay waa ajiibayaa ninkii mahadiyo markaasaa adigana ilaahay mahadine nebigiina muxuu ku yidhi waaba la ajiiba walidaalika bacdi salaf meeshaan yanii waxay soo qaateen dadka mucaawiye iyo saxaabada qaarkood duraayo ayaa waxa uu yidhi see mucaawiye u duraayaanu dad gadaal ka yimaydey mucaawiya isagoo nebiga la tukaday oo markuu nebigu samica allaahu liman xamidah uu yidhi rabbanaa walaka alxamdu buu yidhi mucaawiye ayb marka nebigii baa wuxuu yidhi allah ajiibayo qofkii ilaahay ku xamdiyo isagiina waa ku xamdiyey nebiga gadaashiis dadkii rabbanaa walaka alxamdu hore ka yidhiyo ka mid ahaa keyf marka nin noocaas wuxuu leeyahay loo dacninayo loo durayo nam marka wuxuu yidhi fain allaha caza wajalla qaala calaa lisaani nebiyihi marka waa bannaan tahay sidaan laftirkeeda in la yidhaahdo war nebiga sheegoo kale in la yidhaahdo in allaha tacaala qaala calaa lisaani nebiyihi kada wakada maxaa yeele nebigu waxaan hadalka uu sheegayo ilaahay unbaa amray ayb laakiin mutacabad bitilaawatihi ma aha ku dhaqankeeda iyo fahamkeeda iyo waxaas ajar waa laga helaa sunnada laakiin yacnii iyo dadbarista iyo waxaa ajar waa looga helaa laakiin iyada in yacnii akhriskeeda xuruufteeda yacnii lagu cibaadaysto sida qur-aankaoo kale ma aha wإida kabara wasajada fakabiruu wasjuduu faina alimaama yasjudu qablakum wayarfacu qablakum qaala rasuulu lah sal slam fatilka bitilka faida kaana cinda alqacdati fadhiga marka uu ahaado falyakun ha ahaado min أwali qowli axadikum midkiin warkiisa ka ugu horeeyo an yaquula inuu dhaho ataxiyaatu ayibaatu salawaatu lilaahi ataxiyaatu ayibaatu salawaatu waaw male midaan nafiiri ta ibnu mascuud keliya waawda leh التaxiyaat الطayibaat الصalawaat lilaahi bay u sugnaatay aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu wraxmat اllaahi وbarakaatuه aلsalaamu عalayna وعalى cibaadi اllahi الصaalixiin taa isaga mid ashhadu an laa ilaaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluhu waa tashahudi abi muusa alأshcari lam yaqul axmedu axmed ma dhihin wabarakaatuhu axmed binu xambal walaa qaala waashhaduna ma dhihin qaala wuxuu yidhi waana muxamadan marka tashahudkan xoogaa waa ruwaaddu waa isku khilkhilaafeen kan ibnu mascuud layskuma khilkhilaafin isaga saana waa uga horeeyaa halkan marka ashhadu an laa ilaha illa allah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluhu axmedna wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan cabduhu warasuuluhu xadiidkan marka muslim baa wariye waa saxiix qaala xadaanaa caasim ibnu nadr qaala akhbarana almuctamir huwa bnu sulaymaan ataymi qaala samictu abi وسلyman التyمي qال أخbarna qتاadة عن أbي غلاab أbu غلاab kii haddaan soo marna waa yuنس بن bukayr soo mah ayb yuنس بن jubayr dhekaas ah يuxadiثه عan xطاaن بن cabdاللaahi الرaqاaشhi بhada الxadيiثi زاada wuxuu ku dara faإida qarأa faأnsituu saasuu ku daray hadduu imaamku akriyaa faأnsituu aamus dhegaysta وqاala fi التashahudi tashahudka dhexdiisana bacda أشhhadu an laa ilaaha ilا الlah zaada wuxuu ku ziyaadiyey waxdahu laa shariika lahu sidaasuu ku daray muslimna waa wariyey tan laftirkeeda qaala abu daawuud qowluhu waأnsituu laysa bimaxfuudin وإida qarأa faأnsituu maxfuud ma ahan buu yidhi waa shaad lam yaji bihi lama imaanin ilaa sulaymaan ataymi unbaa la yimid fii hada الxadiiث lafdigan sulaymaan ataymi unbaa la yimid uu yidhi fii hada الxadiiث qofku hadda inuu yidhaahdo maan xadiidka muslim baa wariyana waa la leeyahay lafdi oo shaadaa ku jirana waa la leeyahay say isku qabaneen xadiidka muslim uu warinaya in lafdi oo shaad ka noqdaa daciif ma ka dhigayso lafdiga unbaa yacni waxaa weeyaan daciif noqonayee xadiidku birimatihi daciif ma ma noqonayo riwaayaadka shuduud yacni shuduudka muslim iyo kayrkii waa laga soo saaraan erey iyo wax lamida un bal imaam muslim laftirkiisa kitaabka qaabka u qoraya waxay tahayba duruqda inuu tatabuco mararka qaarkeed marka say u kala xoog badan yihiin u kala hormarina ilaa marka yacnii muslim duruq badan hal xadiidba wuxuu ku keenaa tobaneeye dariiq mid kasta waxaa dhici karta marka inuu kuwa ugu dambeeyo marka waa nooc waxaa ku jira badanaa shuduud iyo waxyaabo un si uu ku isaga laftirkiisa uu ku diidan yahay qala xadaثna qtaybaة bnu saciid qaala akhbarana leyt can abi الzubayr can saciid bni jubayr wa طaawuus can ibni cabaas anahu qaal tashahudka ibnu cabaasna waa kan marka ruwaadanna waa la yaqaanaa qutaybaة bnu saciid bni jamiil ibni طariif abu rajaء albaqlani hiqaة akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita qaala akhbarana leyt wabnu sacd can abi الzubayr maxamed bni muslim ibni tadrus akhraja lahu muslimu wاlarbaca can saciid bni jubayr ayb wa daawuus daawuus bnu kaysaan alyamaani can ibni cabaasin annahu qaal kaana rasuulu llahi sal ll slam nebigu wuxuu ahaa yucallimunaa inuuna barayo atashahuda atixyaadka kamaa yucallimuna alqur'aana suu qur-aanka noo baraayo oo kale sida qur-aanka uu noo bara atixiyaadka na loo bari jiray waxaa laga qaadanaya marka atixiyaadka qofka uu akhrina inuu iska hubsado mar haddii nebigu sidaan yeeli jiray atixiyaad aan saxsanayn cidkaa yeelaysa malen jaahilnimada lagugu cudur daari maayo meel walbaa laga akhriyaa adaan ku dadaalin ma loogu cudur daara nin isaga baran karo tashahudkii cid allaale maanta yacni toban qof markuu arko oo atixiyaadka uu weydii karo ayaa jiraan isagaan weyddiinaynin ninka noocaasoo kalea marka atixiyaadkii nebiga ma soo gaarin ma la dhihi karaa waa soo gaaray ma la dhihi karaa wuu soo gaaray atixiyaadka nebiga calayh isalaatu wasalaam ayb wakaana yaquulu wuxuu dhahaya altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alayibaatu lilaahi assalaamu calayka ayuha nabiy wraxmat ullaahi wbarakaatuh assalaamu calayna wcalaa cibaadi illahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah waa midka yanii shaaficiyadu ay akhriyaan oo yanii imaamu shaafici doortay ee soomaaliduna ay yaqaanaan kana kan weeyaan xadiidkanna marka waa saxiix muslima wariyey halkan marka assalaamu calaykadaa waxaa soo aroortay isagoo salaamun calayka isagoo aan waa soo aroortay isaga laftirkiisa marka ruwaaddii sibay isku khilaafeen qaala xadaثana moxamed bnu dawuud bni sufyaan qaala akhbaranaa yaxya bnu xasaan ayb yaxya bnu xasaan atiniisi weeyaan iqat akhraja lahu اlbukhaariyu wamuslim wabu daawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu qaala akhbaranaa sulaymaan bnu muusa abu daawuud sulaymaan bnu muusa zuhri weeyaan abu daawuud alkuufi fiihi liin fiihi liin kelmaddan marka sidaasaa loo akhriyaa fiihi liinun ay dacfun ayb bacd annaas marka kutubtan akhrinaayo waxaa arkaysaa meeshaanu akhrinayaa fiihi layinun uu leeyahay fiihi layinun macno saxsan xitaa ma ahan ee ninkii waaba la sheegay magaciisii ma ogtahay fulaan ibnu fulaana la yidhi fiihi dhexdiisa layinun mid daciifa ku dhex jira maya marka yani isaga haddii magaciisa fiihi liin waa kelimadii saasaa loo akhriya fiihi liin qofka haddii marka dacfi lagu sheegayo kale waxay u sheegaan layinu اlxadiid fulaanun layinu اlxadiid waa jiraa laakiin fiihi liin saasay u dabdisan tahay marka inkan marka dacfigaasaa ku jiro qaala akhbaranaa jacfar bnu sacd bni samurata bni jundub jacfar bnu sacd alfazaari laysa bilqawiyi akhraja lahu abu daawuud laysa bilqawiyi laftigii marka nooc dacfi baa ku jiro laysa bilqawiyi haddii la yidhaahdana dacfigiisu waa iska dhow yahay muxtamal waayo mutaabaco iyo waxyaabahaasna wuu geli karaa kan laftirkiisa fiihi liin la dhahay qaala xadaanii qubayb bnu sulaymaan huwa qubayb bnu sulaymaan ibni samura ibni jundub ayb can abiihi qubaybkan marka isaga abu sulaymaan alkuufi baa la yidhaha waa majhuul akhraja lahu abu daawuud kan baa ka daran waa majhuul can abiihi sulaymaana bni samura maqbuulu akhraja lahu abu daawuud maqbuul waa kan sanadkan marka fiiri afar isku xigto oo midna daciif yahay mid uu yahay yacnii mid laysa bilqawiyi loogu tarjamay midna uu majhuul yahay ka kalena uu maqbuul yahay maqbuulka laftirkiisu saas uma meel fiican kama laalaado maxaa yaele badanaa dadka u maqbuul dhahaya majaahiilay u badan yihiin qaar badanoo majhuul lagu sheegaa jir can samurata bni jundub saaxibi rasuulillahi waama bacdu amaranaa rasuulu اlahi sal ا l slam nebigaana faray buu yidhi idaa kaana fii wasadi الsalaati salaada dhexdeeda haddii uu yahay qofka uu xiina inqidaa'ihaa du'itaankeeda agteeda waxay salaadda dhammaan rabto fabda-uu ku bilaabo qabla tasliimi salaamo naqsiga ka hor bilaaba faquuluu dhaha ataxiyaatu اطayibaatu wاlsalawaatu wاlmulku lilah sidaas dhaha uma sallimuu can ilyamiini midig u salaamo noqsada uma sallimuu calaa qaariikum imaamkiinna salaama wa calaa anfusikum naftiinnana salaama qaarigiinna salaama macnaha waxuu ka wadaa midigta u salaamo noqsada bidixda u salaamo noqsada yacnii markaa haddii imaamkiinnu midigta idinka jiray hadduu bidixda idinka jiraba salaantiinnii marka waa gaaraysa imaamkii marka imaamkiinna marka salaama korkiisa oo salaanta aad salaamo noqsanaysaan oo aad salaadda uga baxaysaan baad ku salaamaysaanba imaamkii wa calaa anfusikumna salaama qaala abu daawuud sulaymaan bnu muusa kuufiyu اlasli kaana bidimashqa kaana bidimashqa qaala abu daawuud wadallat hadihi saxiifatu saxiifadan waxay tusaysaa buu yidhi calaa ana alxasan samica min samura xasanulbasri inuu samurat bnu jundub wax ka maqlay ee hadda halkan xasan maba yaallaba muxuu kala jeedaa abu daawuud waxay culammadu yidhaahdeen abu daawuud wuxuu kala jeedaa sulaymaanu bnu samura ninkaaba haddii uu samuratu bnu jundub wax ka warinaayo ee uu wax ka maqlay xasanulbasrina waaba min baabi owlaa inuu wax ka maqlay xagga wakhtiga iyo la kulanka iyo marka la fiiriyo sidaasay marka ayay dhahayaan laakiin abu daawuud waxaa la leeyahay xasan inuu samuro xadiid ka maqlay yacnii sidan in loo sugo waa dariiq dheer waay hebel ayaa samuratu ibnu jundub ka maqlay hebelna hebel yani xasanulbasri isku waqtigay ahaayeen xagga liqaaga iyo waxaasoo dhan saa uga owleysan waa dariiq dheer waxaaba ka sahlan bukhaari bayba ku jirtaaba riwaayo samaacu alxasan can samura xadiidu alcaqiiqa xadiidka caqiiqada xasanulbasri inuu samuratu ibnu jundub ka maqlay si toosa bukhaarigayba ugu jirta halkaasaa ayaa yanii aad ugu cad macnaha xaggaas aad ugu cad tanna marka waxaa weeyaan waa iyaduna waa sii caddayna laakiin bayaan haddii la rabo bayaan cad halkaas bukhaarigay jirtaa laakiin culammadu waxay isku khilaafsan yihiin xadiidkaas keliya miyuu ka maqlay mise waxba kama maqlin sidiisaba mise sidiisaba wax walba yacnii sidiisaba yacni mutlaqanba waa uga maqlay saddex qowl waay waxaad mooddaa marka inay culammada muxaqiqiinta ay u badan yihiin samaacuhu can samura fii xadiidi alcaqiiqa haabitun hayruhuna ma sugna xasanulbasrina tadliis ayuu samay jiray sida la ogyahay oo mudalisu ahaa macnihii marka sidaasoo kale waa qala shaarxa wuxuu leeyahy wfii sunani abi daawuud fii baabi ittikhaadi اlmasaajidi fi اdduur can samurata bni jundub annahu kataba ilaa baniihi ama bacdu faina rasuula اllah sal l slam alxadiid fahabata annahu kaana cinda abnaa'i samura agtooda waxaa ahaa saxiifaة min samura waannahum jamacuu maa kataba ilayhim samura fasaarat hadihi اlmakaatiib cindahum bimansilati الصaxiifati wاlkitaab waama qowlu اlmu'alifi dallat hadihi الصaxiifa فوجه دلالتها وتعلقها بالباب أن هذا اللفظ الذي رواه سليمان بن سمرة عن أبيه بقوله أما بعد فإن رسول الله إلى آخره من ألفاظ الصحيفة التي أملاها سمرة ورواها عنه ولده سليمان فأراد أبو داود أن سليمان بن سمرة كما صح سماعه من أبيه بهذه الصحيفة وغيرها كذلك الحسن البصري صح سماعه بهذه الصحيفة وغيرها من سمرة لأن, لأن كلا منهما لأن كلا منهما أي سليمان أي سليمان بن سمرة وكذا الحسن بن يسار من طبقة من الطبقة الثالثة فدل ذلك أن الحسن سمع من سمرة كما أن سليمان سمع من أبيه لأنهما من الطبقة الثالثة ساسورة يعني إنه كسر حوالي مرك وجه دير ودير وكجر هذه كأرضيها وحكاها فلا بخاري baabu الsalaaةi calى الnabiyi salى اllahu عalيyh wali waslm bacda الtashahudi baabu bayaani xukmi الsalaati salligii nebiga caddayntiisa iyo siiqooyinkiisa baabu bayaani xukmi wa siyaqi الsalaati calى الnabiy sal ا slam xukunka iyo siiqooyinka habka nebiga loogu salliyo salى اllahu عalيh wali waslm bacda الtashahudi atexyaadka ka gadaale markaa salliga xukunkiisa alimaamu shaafici isaga wuxuu qabaa inuu yahay rukni ee ninkii ka tago salliga ama hilmaan ha uga tago ama kas ha uga tago salaadiisii waxaa weeyaan nin rukuuc ka tego kala haddaad xataa sahwi uga tagto waa ku soo noqonaysaa waa inaad samayso haddii wakhtigaagii uu dheeraadayna da salaaddii inaad soo bilowdo waay salligaa ka maqan ila salaadaadii ayb a'immadan kale markaa abu xaniife iyo maalig iyagu waxay qabaan waajib ma ahan salliga maxaa yaele axaadiidtii tashahudka intii tashahudka lagu sheegay unbaa waajibay dhahayaan iyagu imaam axmed isaga wuxuu leeyahay qofku haddii uu kas uga tago yacni waxaa weeyaan riwaayo wuxuu leeyahay imaam axmed waa waa waajib dhahayso waa rukni mid kalena waxay leedahay waa sunna midna wuxuu leeyahay waa la kala qaada hadduu hilmaan uu iska ilooba dhib ma laha hadduu kas uga tagan laakiin maya salaaddiisa ma jirto isxaaqna madhabkaas dambou qabaa isxaaq ibnu raahuuya oo isaga wuxuu leeyahy hadduu ninka iloobo salaaddii ku celi la dhihi maayo laakiin hadduu kas uga tago waa ka buriya salaadda masaladanna marka mas'ale dhirir badan bay noqotay ilaa ay gaareen bacdi almaalikiya muta'akhiriinta maalikiyada inayba ku ceebeeyeenba imaamu shaafici wa minhum waxaa ka mid a alqaadi ciyaad qaadi ciyaad ibnu muusa asabti waa ibnu muusa asibti wuxuu yidhi yacnii waxyaabaha aad imaamu shaafici aan looga horreynin ee isaga hortiis cid tiri aanay jirin waa salliga inuu rukni min arkaani salaad uuya cid uga horreysa ma lahan aadow marka halkaas marka aadow tashniic daran buu ku sameeyey walidaalika yacnii ardayga ibnu xajar khaydari yaa isagana kitaab ku tashniiciyey qaadi ciyaad محمد بن محمد بن محمد الخيضري الشافعي من تلامذة الحافظ بن حجر كتاب وحوق ليراهدو الزهر الرياض الزهر الرياض فيما يعني في نقد ما شنعه القاضي عياض على في الإمام الشافعي في الصلاة على النبي ساس وكلا عوان دير لها على كل حال كتاب مطبوع نعم kitaabkan madbuuc marka sheekh axmed imaamaa taxqiijiya xataa isagoo muxaqaqu jiraa kitaabkaas marka wuxuu jamciyey axaadiidta ku soo aroortay salliga salliga nebiga calayh isalaatu wasalaam axaadiidta ku soo aroortay ayuu jamciyey haddana wuxuu gaar u sheegay axaadiidta tilmaamayso salaadda dhexdeeda nebiga in looga salliyo oo tiro badan buu keenay shaafici inaan looga horre in looga horreeyeyna waa sheegay oo isaga yacnii aanu bilaabin dad culummo ka horraysay shaafici inay sidaa dhihi jireen ayuu sheegay binaan calaa daalika marka aaduu marka waa kitaab aad u qiimo badan alimaam ibnuulqayimna kitaabkiisa la yidhaahdo jalaaءu اlafhaam fii fadli الصalaati calى الnabiyi muxamadi salى اllahu alيyh ali wasalam khayr اlanaam kitaabkaa weyn ee la yidhaha jalaaءu lafhaamka salliga oo uga sheekeeyo aaduu isagana uga hadlay mas'aladan waxaana uu yidhi shaafici in lagu ceebeeyo maba ahane bal waxayba ahaalayd in manaaqibtiisa lagu daro yayay yacni ku wanaagsan tahay meel kalena wuxuu yidhi waxaa la yaab leh qaadi ciyaad kitaabkiisa shifaha waxyaabo daciifuu ku daray isagoo nebiga marka yacnii khasaa'istiisa aad yacnii yani uga hadal soo isdhahaayo yani kaadida nebiga iyo waxaas u tacaruday kaadida nebiga najaasmiya iyo dhiiggiisa najaasmiya iyo baabkaas u tacaruday ayb shaafici marka muxuu ugu ceebaynaa marka waaye isagu marka kaadida nebiga najaas ma ahan ayuu nebiga inuu yacni ku uu ku sharfow rabaa ee shaafici say ceeb ugu noqonaya marka in la yidhaaho war nin walbou salaad tukanaayo adoo nebigii ku sallinin salaad kuuma ansaxayso dee nebiga wax lagu sharfo uga weyn ma leh taas oo maa marka wuxuu leeyahay marka ibnuulqayim bal waxay ahayd in manaaqibtiisa lagu daro meeshuu shanaacada iyo uu ka keenayo iyo tashniica iyo ceebaynta laakiin maalikiyadu noocan ma waxaad moodaa waa ku dirnaayeen imaamu shaafici maxaa yeelay kitaabul-umka qaybo badan ayaa imaamu shaafici maalihii uu sheekhiisa maalig masaa-ishii ay isku qabteen oo aad u tafsiiliyey oo kala dhigdhigay iyo manaa doodahaas iyo waa dhibi jirta marka ilaa qaarkood ay yidhaahdaan yacnii ay sujuudda ku hadaaraan inuu dhinto shaafici xilliga uu noolahay tamanaa rijaalun an amuuta wain amut fatilka dariiqatun lastu fiiha biawxadi taa waa tii marka imaamu shaafici uu yidhi dadkan marka waa isku diran yihiin nooc yacni xasad iyo waxaa iska jira qofku hadduu arka yacni yani imaamu shaafici konton iyo afar sano ku dhintay nabaada iyo yacnii dadkii isaga markaa lamidkaa wuu ka soo dhexbaxsanay marka daa'iman marka qofka waa qoladanna marka dad mutacasibiinay iska ahaayeen marka madhabkii maalig ayaa masar ka zuulayay isdheheen ayb marka waxaasna loo arday iyo sheekhiisa iyo iyaguba isjeclaayo in hadda loo kala tacasubaa ma fiicno ayb salliga marka yacni sidaas weeyaan marka madaahibtu sidaasay ku kala tahay qaala xadaثna xafs bn cmar qaala akhbarana شhucba can اlxakm can ibni abi layla can kacb ibni cujra kacb ibni cujra saasaa loo dabdiya kacb ibni cujra waa bidami اlcayn waiskaan اljiim qaala waxa uu yidhi qulnaa waxaanu nidhi ow qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula الlah amartanaa waxaadna amartay an nusaliya calayka inaan kugu sallinno waan nusalima calayka inaan ku salaanno faama asalaamu salaanta faqad carafnaahu waan garannay intee lagu soo gartay salaamtiina ataxyaadka assalaamu calayka ayuha nebiy taas waa fahmnay dhahey fakayfa nusalli calayka saan kugu sallinnaa xadiidka marka wuxuu tusayaa in salaadda dhexdeeda ay u jeedaan maxaa yeeley salaamtii waa soo fahmnay dhaheen salaamtii intee lagu soo fahmayna ataxyaadka dhexdiisa ee salligana meeshiisa meeshaas uu waay qaala waxau yidhi quuluu dhaha allaahuma salli calaa muxamadi waaali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wbaarik calaa muxamedi waaali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid midda dambe aalay leedahay midda dambe aal ma laha calaa ibraahiim bisu nebigana labadii dhinacba aal ayuu geliyey qaala xadaanaa musadadun qaala akhbaranaa yaziid bnu zurayc qaala akhbaranaa shucba bihada alxadiidi qaal صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كان كعب بن عجرة اسكدر ما يسترينا مركز شيء قال حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر محمد بن بشر العبدي الكوفي ثقة حافظ أخرج له الجماعة طيب أخرج له الجماعة طيب عن مسعر mscr ibni kidaam weeyaan miscarka ayb can اlxakm wاlxakm bnu cutayba biisnaadihi bihada qaala waxa uu yidhi yani biisnaadi اlxadiiث اlأwl qaala allahuma صali calى muxamadi wعalى ali muxamed kama salayta calى ibrahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calى muxamed wcalى ali muxamed kama baarakta calى ali ibraahiima inaka xamiidu majiid meeshaan markuu ibraahim sheegaayey midda hore ibrahim keliyuu yidhi midda dambena aali ibraahim qaala abu daawuud rawaahu zubayr bnu cadiy can ibni abi leyla kamaa rawaahu miscar ilaa annahu qaala wuxuu yidhi kamaa sallayta calaa aali ibraahiima inaka xamiidu majiid wabaarik calaa muxamed wasaaqa milahu ayb halkan marka waxaa weeyaan kacb bnu cujra siiqooyin badanuu marka salligu leeyahay tii uu la yimaado qofka waa ugu yacni salligiisu waa waa tii nebi mid allaala middii nebiga ka soo aroortay haddii uu la imaado waa ugu gudmaysaa ayb siiqooyinkii marka abu daawuud kacbi binu cujrow u bilaabay iyadaasaa ugu akmalsan iyadaa ugu yacnii tiro badan uguna afdalsan marka saas afdaliyada xaggaasay kaga cabireen laakiin inta soo socotaba waa lagu samayn karaa ayb salliga marka halkan markuu saxaabigu leeyahay salaamtii waan garannay ee salliga sida lagu salliya noo sheeg saxaabada carabiga waa yaqaaneena ogow hadday macnuhu og yahay salligu haddownan tawqiifi ahayn siday doonaan isaga salli lahaayeen soo maa siday allaale siday doonaan bay nebiga ugu salli lahayn carabiga waa yaqaaneen laakiin saxaabadu waxay fahamsanaayeen in maadaama waxaan wax ilaahay loogu dhowaanayo ay yihiin siiqada nebigu oo u baro keliya in loogu dhowaan karo taasay fahamsanaayeen walidaalika qofka allahuma salli calaa sayidina muxamedin hadduu itixaadka iskaga akhristo yani salli lama imaanin salli saxa lama imaanin waa dhici kartaa qofka haddaanu ogeyn jaahil yahay ila isaga cudur daaran ah laakiin isagoo markaa la baray ama loo sheegay hadduu dhega adayg darteed yidhaah ee nebigu salli sayid waa yahay sayidnimada nebiga maa diidaya ma la diidayo sayidnimada nebiga ana sayidu waladi aadama walaa fakhra nebigu saas waa yidhi haddana laakiin nebiga markii la yidhi rasuul allowna bar seen kugu sallinaa lafdi sayid ma keenin nebiga sal slam midda kale lafdigan sayid adiga saxaabada maa nebiga uga dheer tahay oo uga jacay kaga jacayl badantao ka faham badan tahay lama aynan imaanin bukhaari toddoba kun oo xadiid maca takraar waa ku soo aroortay saxaabada markay nebiga sheegayaan waxay dhahayeen qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam laakiin ma iyagoo dhahaya ma lahaayo yani yani samicnaa ma samictu sayidii rasuula اllahi sal ly slam yani sayidanaa rasuula اllahi iyo ama qaala sayidunaa rasuulu ullaahi iyo haddii sayidku meel walba in la geliyaa qasab ay tahay saxaabadaa lagu dhex arki lahay sooma fahmi raqofka loo diidi maayo nebigu hadda inaad markaad nebiga isaga salinaysa ama markaad qaala sayidunaa rasuululah inaad tiraa ma lagu diidayo maxaa taas taasi ma ahan yacni mutacabad ma aha laakiin middan atexyaadka lagu akrinaayo iyadu waa laysku addoonsaday sidii nebiga uu saxaabada u baray in la dhaafiyo lama ogola sidaan marka in loo barto loo xifdiyo marka qofkan waa isaga soo xasile inay ku xasilaysa adigaa kuu sheegeen waxaan qeyb waaye adig ma ogid salaaddu saan inay ku ansaxayso inaynan ku ansaxayn wa masaa'il hayb ah waay sideedana nebiga alfaadda dikriga towqiif inay towcaday jire ducadii uu baray baraa ibnu caazib allaahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawdtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa manja laa malja'a walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wanabiyika aladii arsalta baraa wa nebiyika meesha aw rasuulika u bedelay nebi iyo rasuul hadda isku mid soo maa macno ahaan waa isku dhadhow yihiin wa nebiyika aladii arsalta dheh buu yidhi nebiga wa rasuulika ha dhehinu maxaa yeele lafdiga dikrigan macno adiga aadan fahmaynin baa ku jiro waxyiga uu waxyiga uu yacni laga dhadhansanayo marka waxyiga ka dambeey ha hor boodin hana hor ordin قال xdثna القعنبي عن mالك xا وأخبرna بن الصرح قال أنبأna بن وهب قال أخبرني مالك عن cبدالله بن أبي بكر بن محمد بن cمر بن حزم can abihi can camr bni sulaymin الzuraqiy annahu qaala akhbaranii abu xumayd asaacidiy anahu qaal annahum qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah kayfa nusalli calayka seen kugu sallinaa qaala wuxuu yidhi quluu allahuma salli calaa muxamed waaswaajihi waduriyatihi ilaahu yacnii waxaad ammaantaa nebi moxamed korkiisa waaswaajihi xaasaskiisa dushooda waduriyatihi ubadkiisa كما صلyت على آل إبراhيم وbارك على محمد وأزواaجiه وذuriyته كmا baaركta على آل إبراhيمa إنka xميid مجيد bخhaaري mسلم baa soo saareen kana waxaa laga qaadanayaa marka أزواaجta nebiga laftirkooda inay aalubeydka nebiga ku jiraan waa marka aan زake laga hadlaynin ogow haddaan baabu زakaad la joogin aalka way soo gelayaan xaasaska nebiga kama اkhtaara iبنu تaymiية رaحimه اللaه kitaabka la yihah مiنhaaج السuنaة قال xdثna القعنبي عن مالك عن نعيم بن cبداللaه المجمر أن محمد بن cبدالله بن زيد وcبداللaه بن زaيد هو الذي أuriya waa kii la tusiyey النداء آadاnka بصلاaة أخبره عن أبي مسعوudi الأنصاaري أنه قال أtاnaa رasuuل اللahi صلى اه علي وسلم نبgaa noo yimid fيi mجلiسi سacد بن cubاadow noogu yimid faqاala lahu بشhيiر بن سacدin baa wuxuu ku yidhi أmarana الlah alla wxuuna أمray أn نuصليa عalayka inaan kugu salina ya rasuul الlah fakayfa nusalii calayka seen kugu sallinaa fasakata rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa aamusay xataa tamanaynaa ilaa aan ka tamaninay annahu lam yas'alhu inaanu su'aalinba ilaa aan isniri muxuu u su'aalayba muu iska daayey su-aashiisa uma qaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi quuluu dhaha fadakara macnaa xadiidi kacbi bni cujra zaada fii aakhirihi wuxuu ku daray fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid xadiidkanna muslim baa wariyey siiqadan marka salaadda waa ku qasab laakiin qofku markaanu salaad ku jirin oo nebiga inuu ku salliyo unadda uu rabo maalan magaca nebigaoo kalea la sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa isaga filan allaahuma salli wasallim calaa muxamadin waaalihi saasa isaga filan marka wuxuu leeyahay inaka wuxuu ku daray marka fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid duruqda marka salligan iyo alfaadan iyo waxaa aad u taxriiriyo kitaabkaas ibnulqayim oo jalaa-ul afhaamka iyo midkan khaydariga oo rawda yacnii kitaabkan kale khaydariga uu leeyahay azahru riyaada iyo midkan yacnii sakhaawi alqowl اlbadiic fi salaati cala alxabiibi الshaafiic ayb labadan dambe marka sakhaawi iyo khaydari laakiin ibnulqayim unbay aad u ictimaadayaan aad isay uga faa'iidaysteen nuquushiisana way keenaan badanaa laakiin ibnuulqayima mas'aladan si fiican buu u faalleeyey wa min qablihim waxaa wax ka alifay salliga nebiga ismaaciil alqaadi oo ay culammadii salafku ka mid ahaa ismaaciil ibn abi isxaaq alqaadi fadlu salaati cala اnebiy sala اllahu alayh ali slm kitaab loo qoray laakiin kitaab yar waa kaas ayb badanaana isnaadkiisu ku warinayaa laakiin midka ibnuulqayim fiqhi ahaana uga hadlaa xataa iyo meelaha salliga la sunneeyo iyo meelaha uu waajibka yahay iyo waxyaabahaas dhan buu kuu sheegaya qال xdثna أحمد بن يuنس qال أخبرnا زهير qال أخبرnا محمد بن إسحاaq qال أخبرnا محمد بن إبراهيم بن الحاrث عن محمد بن عبدالله بن زيد عن cقبة بن عمر بhda الخبر cقبة بن cمر أbو مسعوud الbdrي qاaل qulوu dhah اللهma صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد tanuu ku dara isaguna qال xdثna موسى بن إسmاعيiل qال أخبرnا xibاn بن يسار الكilاabiي أbو ruwayxa lh ninkan أbو ruwayxaةa صدوq اkhتلط qال xdثnي أbو مطرف عbayd اللahi بن طلحة عubayd اللaahi بن طلحة بن عubayd اللaahi بن كurayز ayb huوa مqبuل min الساdسة qال xadaثnii mxamed bnu caliyin اlhaashimiy mxamed ibnu caligan ibnu xajar wuxuu leeyahay kaأnahu abu jacfar abu jacfarkan keewa marka abu jacfar albaqir abu jacfar albaaqir mxamed ibnu cali ibni xusein mxamed ibni cali ibni xusein ibni cali bni abi aalib mxamed albaaqiraa la yidhaha abu jacfarna kunyadiisa wiilkiisa jacfaru saadiqaa la dhihi jiray jacfar bnu mxamed ibni cali inuu kaas yahay baa laga yaabaa buu yidhi ow amase aakharu majhuul adoona isagu ahayn ama waa mid kaloo majhuula buu yidhi shaki baa marka u ka muujiyey moxamed bnu caliyin alhaashimiy kaأnnahu abu jacfar albaaqir ow aakharu majhuulu can اlmujmir nucayb almujmir weeyaan can abi hurayrata can الnabiy sal ا ly slam qaal man sarahu qofkii jeclaysto oo yani ku farxayo an yaktaala inuu yanii u beegto bilmikyaali mikyaal aalado wax lagu beegto inuu ku beegto qofkii rabo bilmikyaali wax wax lagu beegto alowfaa ee dhammaystirnaan badan idaa sallaa calaynaa idaa sallaa calaynaa hadduu nagu salliyo ahlaalbeyti haddaan nahay ahlu beytka hadduu nagu sallinayo falyaqul ha yidhaahdo allahuma salli calaa muxamadin الnabiyi waaswaajihi ummahaati اlmu'miniin wduriyatihi waahli beytihi kama sallayta calى ali ibraahiima inaka xamiidu majiid xadiidkan marka daciif weeyaan ninkan marka shakiganna waa jiraa moxamed bnu caliyin alhaashimi iyo mudarifka laftirkiisa isagana maqbuul loogu tarjamay man sarahu qofkay farax gelinayso an yaktaala inuu beegto bilmikyaali اlwfaa beeg dhammaystiran inuu wax ku beegto idaa sallaa calayna hadduu annaga korkeena nagu sallinaayo أهل البيت معشر أهل البيت hadاannahay إdا صلى عليna أنga duشheena aduu nagu salinay أهل البيت hadاannahay فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواaجiهi أمهاaت المؤمiنiiن وذurيتiهi وأهلi بيتiهi كما صليت على آل إبراهيم إنka حميد مجيد وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد